halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maantoo sabtiya waa saddex iyo labaatanka bisha feebaraayo sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada idaacaddeenna maanta aan idinku haynana waxaa ka mida wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee ismaamulka gaarisa oo sheegaysa in in ku dhow hal milyan oo neef oo xoolo ah ay cudurro kala duwan ka tallaalayaan sidoo kale magaalada beledweyne oo iyaduna waqooyigeeda deegaano ka tirsan biyola-aani ka jirto ayaa dhallinyarada ku nool gudaha magaaladu waxa ay u samaynayaan biyo dhaamin barnaamijkeenni codka dhagaystaha iyo barnaamijkeenni beeraha ayaad sidoo kale maqli doontaan anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayna warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo maxamed xaashi tawakal
roobabkii dayrta oo ku yaraa qaybo ka mid a somalilan ayaa sii adkaysay nolosha sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda norway u qaabilsan qaxootiga xafiiskeeda soomaaliya waxla-aanta haysata xoolodhaqatada ayaana keentay in haweenka iyo caruurta ay soo wajahdo cunno yaraan iyadoo tan iyo bishii abriil dhammaadkeedii aan la filaynin waddanka inay roobab ka da-aan dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ayaa codsaday sanadkan lacag dhan hal bilyan oo doolar oo wax looga qabanaya dhibaatada ka dhalatay roob yaraanta duruufta dadka qaarkood waxaa sii adkaysay colaadaha ka taagan qaybo ka mid a gobolada sool iyo sanaaga wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ismaamulka gaarisa ee dalka kenya ayaa sheegtay inay bilowday olole xoolaha looga tallaalayo cudurada xiliyada abaaraha ku dhaca ololahan oo socon doona afartan iyo shan maalmood ayaa lagu tallaalayaa xoolo dhan hal milyan oo neef sida uu sheegay ciise yarow kaahin oo ah wasiirka wasaaraddan waartii ugu horreysay oo soddonka wood ee gaarisa county hal mar ay xoolo daaweynta ay ka ka soconayso waa saddex iyo toban tiim oo tiim markii la yidhaahdana dad laisku dardaray oo laba dakhtariin iyo kuwii xoolaha qabanayeen iyo kuwii daaweynayan iskugu jiraan ku bilaabanaysaa muddo afartan iyo shan beri oon cudurro far badan oo dhimaan ka tallaalno sida hadda arigoo kale waxaa u daran beerfuurka jadeecada iyo cudurro kaloo fara badanba midda kale cudurraha shilinta ay keenaan kuwa caloosha ku jiraan ee ee gooryaanke waxyaalo badan baa laga daaweynaya muddadaa iyada marka geel ari lo-na waa iyadaba waa la daaweynaya intay u dambaysana laba bilood ay ku daba dhammaato
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo sanduuqa xanaanada caruurta qaramada midoobay ee unisef ayaa si wada jir ah olola tallaalka cudurka jadeecada uga fulinaya guud ahaan waddanka yemen iyagoo sheegay inay gaarsiinayaan tallaalka dalka oo dhan w h o ayaa sheegtay in tallaalku gaaray goobaha khatarta ugu badani ay ka jirta ee cudurka uu ka dilaacay halkaas oo sidoo kale dad badani ay ku barakaceen waxaa la tallaalayaa kow iyo toban milyan oo caruur ah waxaana ololuhu uu socon doonaa toddobaadkan oo dhan dhegeystayaal warkii intaas ayuu ku dhan yahay ciddii warka uu sagay waxa ay dib uga dhegeysan karaan barta aanu internet ku leenahay radio ergo dot o r g aan idinku celiyay maxamed xasan iyo qaybihii kale idaacadda
halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo magaalada beledweyne dhalinyaro isxilqaantay ayaa biyodhaamis u samaynaya deegaano biyoyaraani ka jirto oo duleedada waqooyi ee magaalada ku yaala maxamed cabdulaahi buraale waa guddoomiyaha dhalinyaradan khadka telefoonka ayuuna igu warramay isagoo ku sugan magaalada beledweyne waxaan bilawnay sibtimaan ka hor sibtimaanki hadda lasoo dhaaf wiigii hadda lasoo dhaafaan bilawnay marka waxaan geynay afar meel aan geynay oo hadda dadkii meesha deganaayba oo oo maaragtay biyolaan ku dhacday haddana waa wadnaa oo hawshii meelo kale horle inaan geyno marka ilaa hadda meeqa booyadood baad gaadhsiiseen deegaanada obia
deegaanadaas waxaan gaarsiinay soddon iyo kow booyadood oo booyadiiba ay konton qaad tahay maaragta konton fuusta ay qaado waxaa jira meelaha aan la gaari karin oo ammaan ahaan oonan saacida oo maaragta suuragelin in la gaarsiiyo biyaha maadaama weligii oo yaraaday oo hadda uuba ka guri meelaha qaarkood awal waxaan gaarsiinay meelaha webiga ka fog haddana maalihii tuulooyinka webiga saarnaayaan haddana geynay biyihii maadaama biy afarta meelood waa xaggee meel waxaa la yidhaahdaa gaflaa la yidhaahdaa oo maaragtay waxay u jirtaa balweynaada labaatan kilomitr meelna tuulihiiraana la yidhaahdaa oo meel webi u dhawaaye meel waxaa la yidhahdaa haarcadey meelna waxaa la yidhaahdaa siigaalow afartaas meelaan geyn runtii waxaan aada ugu mahad celinaynaa ragga ceelasha le oo ayagana naga saaciday oo dhanka dhaqaalaha maaragtay booyadaha qiimo jaban nagu siiyey aanan noo fiirin noola xisaabtamin dadka ganacsanaya oo kaleeto sidoo kale abaabulka waxaa ku jira rag dhalinyaro oo booyada ayagana leh oo runtii fursadaas nooga faa'iideeyey oo maaragtay janis noo siiya ayagana inay garab nagu siiyaan runtii wuxuu ahay dad isku tagay markii aan dhalinyarada oo abaabulka samaysa laga soo reebo annaga dhaqaalaha aruurin waxaa laga yaabaa booyadaha inay yaraan lahaayeen biyaa sida toosa u gadano runtii haddana waxaan rabnaa ilaa intaan ka gaaribna inaan wado marka soddon iyo kowdaa booyadood dhaqaale intee leeg idinkaga baxay adiga waxaa nooga baxday dhaqaale kun iyo saddex boqol oo dollar ah see ku hesheen marka dhaqaalahaas yaad ka ururiseen waxaan sameynay annaga contribution oo annaga dhexdeena iska aruurinay iyo suuqa aan u galnay magaaladii aan u galnay oon dadkii magaalada joogay oo wax haystay sida ganacsatada oo kale lacaga aan ka aruurin aan ku bixin idinka qofkiiba meeqa iska qaadeen annaga qof walba intuu awoodo micnaha katig ma lahayn dadka shaqeeya oo kale oo shaqa oo waxaa laga yaabaa dhalinyarada qaar ka shaqeeya oo kale lacagaha aan ka qaadnay qof waxaan ka qaadayna labaatan dollar qof toban dollar adi qofka ugu badan waxaan ka qaadnay hal booyadaan ka qaadnay lacagteeda oo afartan dollar eh inta kalena waxaan ka qaadaynay labaatan dollar qofkii shan dollar awoodo qaar dhiiba laba dollar way jiraan qaar saddex dollar dhiiba way jiraan intaasay isugu jireen laakiin qofka ugu badan waxaan ka qaadnay konton dollar marka see u aruurisaan lacagta waxaan u aruurinay dhalinyaro ahaan anagii isku imaanay oo dhalinyaradii gobolka ah marka laga soo tago waxaan u aruurinay qaabe in aan aan dukaan dukaan aan u istaagno ilaan dadkii waa naqaanaa dadka waa dadkayni inaan u tagno oon dhahno meelaha waa la ooman yahay badanaa waa sameyno hadda xilligii biyobaxadoo kaleeto aan waxaan ka qaadi jirnay dadkii dhibaataysan oo kale markaan wax aruurinayn oo kale aan ka qaadi jirnay xilli walba ee imaada dhibaato waxaan sameynaa waxaan u galnaa dadka wax haysto meelahaad hadda biyaha geyseen maxaa ku doorateen waxaan ku dooranay meelaha ugu daran waaye waxaan sameynay assessmentkaas uu dirnay dhalinyarada waa kala dirnay meelaha ugu daran waa naqaanaa meesha ugu daran markaas hadda meelo kaleo hor laan sii rabnaa laakiin markaas waxay ahayd meesha ugu daran oo aad looga ooman yahay meelaha qaarkood way kala ronaayeen laakiin oo ceelal iyo waxbaa laga helaya laakiin meelaha ugu daran aan u xulanay dabcan meelo badan isba bandhignay annaga baabuur aan qaadanay waa soo fiirina marka hore annago waxba u geynin xaaladooda aan qiimeynay dhibka biyo la-aanta ka haysa darteeda marka meelahaasaan saasaan ugu badin aan u geynin meelahaas booyadaha aan siinayna meel walba meeshay ka daran tahay maaragtay waxaa kaloo aan ugu darnay bacaan u gadnay waaweyn oo aan lacag uga bixinay oo bacahaas biyaha aan ugu shubayno qaarkood meelaha qaarkoodna barkad ay ku taalla aan ugu shubayno meelahan marka hadda idinku aa biyaha geyseen ilihii biyaha ay ka heli jireen maxaa ku dhacay meelaha qaarkood meelaha hadda webiga u dhowo kale webigay ka cabi jireen meelaha kale oo ka fogna ceel ay ka cabi jireen ceelasha way gureen mar haddii webiga oo yaraada ceelku oo yaraadaa ceelasha u qodan fiig may ahayn webiga iyo waxaa isla socday biyaha dhulka ku jiro dabcan kuwa webiga u dhowna webigiiaa dhammaaday kuwa webiga ka fogna waxa waaye ceelashii aa ka guray roobkii guga bil iyo bar baa ka hadhay sida la qiyaasayo ama ka badanba marka maxaa idiin qorsho ah muddadaas intaa leeg ma inaad sii wadaan baa rabtaan mise hal kalaad wadaan maya way dhacday hadda ka hor waxay dhacday sanad ka horeysaan dhacday webiga u guray sidaan oo kale markaa bilaabna runtii waxaa bilawday hay-adaha internationaalka ee gobolka ka shaqeeyo sideedaba mar annaga waxaan gaarsiinaa xilligaas ay hay-adahaas ay kasoo jawaabayeen waayo jawaabta hay-adaha ma dhowo markii dambe waxaa la wareegay hay-ado waaweyn aa la wareegay oo maaragtay biyo siinayo si toos u siinayo oo mashruucyo oo biyo biyo dhaamineh oo water tracking u sameynayo kuwaasaa la wareegay maalihii aan geynaynay iyo maaragtay haddaba way wadaan assessment way noo imaadeen anagoo biyo siinayna way noo imaadeen way qorayeen meelaha oo daran dabcan hay-adahaasaa gurmad usoo suubiyo maaragtay annaga dhiig joojin waayo ilaa hay-adaha ka imaanaya inaan gaarsiinaa maaragta tuulooyinkani ma dhinaca waqooyi bay ka wada xigaan beledweyne tuulooyinka aan kuu sheegay laba waqooyi ka xigaan waqooyi galbeed galbeedkay jiraan webiga labada dhinacay ka kala jiraan kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdulaahi buraale oo ka mid ah dhallinyaro biyodhaamin u sameeyey deegaano ay biyoyaraani ka jirto oo ka tirsan gobolka hiiraan
waxaad moodaa dadka xoolodhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awooyaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii iyo roobkii uu ka jirin waayo dadkaasi wax xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahaye abqada iyo muxuu ahayey midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraada waddanka yaalay ku filaayeen hadda wixii waa isbedeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo garanwaaga la yidhaahdo oo ama caligaroob qolad tiraahdo oo geedkaa midho badan buu dhalaa midhihiisa cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayey tarankaduu kasii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay digada dhiga waa yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka wuu sii qabsanayaa geedka laakiin dadkii waa sharaystay laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisi ay isticmaalaan faa'iidada waxaa weye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya waa la qallanjin karaa midhaha soo baxaya dhaameelkaa iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkanna uu cuno brotiin fara badan buu ka helayaa wuu ku sida galeydii oo kale loo shiido sida galeyd oo kale loo shiidaya maadaama marka maadaama faa'iido badan uu leeyahayna hor dadku inay saa isticmaalaan waxaa kaloo jirta dee geedka haddii waxaa jirta waa la shiidi karaa isaga laftiisa intiisa baarkiisa inta la jaro oo la shiido oo la qallajiyo xooluhu way cunayaan
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo niminkan haddaan fiirino wararkii saadaasha hawada oo mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha soomaaliya ee iswaalim uu soo saaray waxaa inoo haysaa leyla cabdi maxamed mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha soomaaliya ee iswaalim ayaa saadaal uu ka soo saaray xilli roobaadka guga ee nagu soo aadan ku tilmaamay in laga rajeynayo soomaaliya inteeda badan inay ka di'i doonaan roobab heerkoodu gaarsiisan yahay inta uu waddanku heli jiray xilliga guga iyadoo weli hadda lagu jiro xilliga jiilaalku sii adkaanayo xooluhuna baahida ugu badan ee hadda ay qabaan ay tahay helitaanka biyaha ayaa iswaalim sheegtay in goobaha ugu daran ee biyola-aantu ay ka jirto wakhtigan ay yihiin gobolada waqooyi ee waddanka saadaashan waxaa soo gudbisay hay-adda maamulka dhulka iyo biyaha ee soomaaliya oo ah mashruuc ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobe ee fow waxaana idiin soo gudbiyey raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee ismaamulka gaarisa ayaa koob iyo labaatankii bishan waxa ay ka bilowday deegaanadaas olole looga tallaalayo xoolaha cudurrada ku dhaca xilliyada jiilaalka haddaba ciise iyarow kaahin oo ah wasiirka beeraha iyo xanaanada xoolaha ee ismaamulkaas ayaa waxaa arrintan waraysi kala yeeshay wariyaheenna axmed nuur yogol oo deegaanka dhadhaab inooga soo warrama
arrinta arrin aan muddo ka shaqayn jirnay weeye arrin inta ka hor dhacdayna ma aha oo waddanka hadda saa accounti noocaa sameeyey ama inta ka hor accountikan laga sameeyey ma aha awal hor gobol gobol maan u daaweyn hadba muddo sidii dhaqaalo lagu helo marka safartan muddaan baan geynayay waa arrinta ugu horreysay oo soddonka wood ee gaarisa county hal mar ay xoolo daaweynta ay ka ka soconayso waa saddex iyo toban tiim tim markii la yidhaahdana dad laisku dardaray oo laba dakhtariin iyo kuwii xoolaha qabanayeen iyo kuwii daaweynayen iskugu jiraan oo saddex iyo toban meel u kala baxayaanba ay ku bilaabanaysaa muddo afartan iyo shan beri intay u dambaysana laba bilood ay ku daba dhammaato ayaan kusoo maraynaa meel kastaoo dadkaweynihii gaarisa county ay joogaan inta xuduudkeenna ilaa xuduudka siyulo ilaa wajeer akule ilaa taraariba inta udhexayso ay xoololey iyo inaan xoolaha daaweyno oon cudurro far badan oo dhimaan ka dallaalno sida hadda arigoo kale waxaa u daran beerfuurka jadeecada iyo cudurro kaleoo fara badanba midda kale cudurraha shilinta ay keenaan kuwa caloosha ku jiraan ee ee gooryaanka waxyaalo badan baa laga daaweynaya muddada iyada marka geela ari lona waa iyadaba waa la daaweynaya marka waxaan leenahay dadweynaha fursadan ayadan inay ka faa'iidaystaan ayaa loo baahanya ay soo baxaan marka isbuucan horteenna ee aakhirkiisa ayaana rabnaa inaan dadka aan kala dirno oo gabanaha uu noo imaado oo isagaa shaaca ka qaadi doona marka barnaamij noocaas wey barnaamijkaa maqasho marka arintan ku saabsan tallaalka xoolaha ee guud ahaan ismaamulkan gaarisa ee markaasi aad sheegteen ilaa hal malyan ma xanuunno waxaa jira xoolaha lagu arkay taasi miyaa keentay mise waa barnaamij uu go'aansaday ismaamulka gaarisa gaar ahaana wasaaradda beeraha iyo xoolaha
haa wallaahi oo hadda cudur hadda fatahay oo hadda weyn oo fatahay ma jiro laakiin tallaalka waxaa weye waa ka hortag maadaama roobkii aan soo dhaafnay ee dayrka di'i jiray ee badnaa la waayey xoolaha markay daaqooda yaraado oo jirkooda nafaqada ay yaraato xoogaa cudur walba iskama xajin karaan oo cudurro badan oo soo baxaan baa jiraan marka sidaa darteeda inaan ka hortag samayno oon xoolii ay tallaalno oo hadhow haddii uu cudur imaado nasaf mar buu ku noqonaya haddii marba tallaalkii jirkooda uu ku dhacay marka waa ka hortag hadda waxaan ayadan samaynayno wixii markaa loogu tago xeerada ayadan la duraayo oo jirana loogu tagana waa la daaweynaya wixii fiyogna waa la tallaalaya marka tallaalkan ma guud ahaan xoolaha dadka ay dhaqdaan sida geela ariga lo-da iyo dameeraha ayaa markaasi si safmar ah loo tallaalaya haa xoolaha gudigoodba waa la tallaalayaa waxaa jira dad xoolo dhaqato ah oo qaarkood ay dhanka soomaaliya u tallaabeen si maadaama qaybo ka mid a ismaamulkan gaarisa ay abaara ka jiraan dadkaasi ma waxaad la sugaysaan xilliyada ay soo laabtaan
wallaahi hadda ninka muddadan ay dee aan wadno labadan bilood ay hadda nagu soo hayaan fooda hadda bishan hadda dhac labaatankeeda ilaa bisha afraad laga gaaro tobankeeda labadaa bilood baan rabnaa shaqadan inaan wadno waxay xuduudahayna gudahooda ku sugan oo dil waan daaweynaynaa ilaa xuduudka kama bixi karno ma dhii karno soomaliyan xoolo kasoo durayna
mararka qaarkood waxaa dhacda in xoolaha naftooda ay markaasi ay isu gudbiyaan dhanka cudurrada marka ma jiraan cudurro markaasi xoolaha intii lagu arkay qaarkood ay u gudbiyeen kuwa kale amaba deegaamada qaarkood ay isu tallaabeen way jiraan mar badan markaan xoolaha na durno dadka bar istan bay u guuraan oo ilaa siyelo waqtiyaha abaartee bar ilaa soomaaliya bar ilaa wajeer markay soo gudoomaan xoolihii kale oo ficnaa oo la tallaalay bay cudurraha u keenaan laakiin waxaan uga hortegaynaba badi xoolaha la tallaalay neef kale hadduu meel ka keeno siduu ku tallaalo way adag tahay hadduu ku dhacana si safmar oo la dareemaynin sida unta ilmihii jilaacada laga tallaalay dadka ee marka jilaacada laga tallaalay hadduu ku dhacana safmar ku maraay nooca ahaan buu u marayaa laakiin hadhow haddii xoolaha soo gudoomaan waqtigay soo gudoomaan iyagana oo naloo sheegi doonaa iyagana wixii aan ka qabanayna oo nala siman baan ka qabanaynaa marka ismaamulkan gaarisa xoolaha ku dhaqan inta badan cudurrada ku dhaca maxaa la odhan karaa
waa geeloo kale waxaa ku dhacaa cudurka kudkay dhahaan ama neeftay dhahdaa soomaalida ayaa u badan dee xoola cudurro badan oo qaniinka uu keeno sida hadda shirinta oo kale ama gendigaoo kale uu keeno oo markaa uu neef neef ku dhiciyo neefkii markaa uu oo ay ku dhacday gumaca asaga ee hadda gendiga ama ay ku dhacday ama shirinta ay keento oo ku dhaco oo dee kuwa caada iyakan way iska daaweeyaan dadweynaha way garanaan innakan waan ka daaweynaa marka sidan hadda aan u wareegayno way jiraan laakiin hadda geeloo kale waxaa u badan cudurka asaga kudka arigana hadda shayga ugu dhib badan cudur jeexdeecay dhahaan mid beerfuur bay dhahaan mid af soomaaliya gees dhowr bay dhahaan magacyo badan bay dadkuba bixiyaan marka hadda kuwa aan ka tallaalayno ee u fara badan ee hadda xoolaha ku dhacaan ee haddii xeeradan gaana xoolo badan laynayaan waa cudurra ayake marka dhakhaatiirtan samaynaysa tallaalka xoolaha ma kuwo ka yimid ismaamulkan gaarisa gudihiisa mise waa kuwo ka baxsan ismaamulkan amaba qaybaha kale ee dalkani kenya ama markaasi meel ka baxsan dalkani kenya ka yimid maya maya hataa kenya hataa gobolkan garis county kuwa ka baxsan maaha dartariinta waa kuwa aan hayno oo dowladdan ay qortay sub county kasta ilan countigan wuxuu ka koobayn toddoba sub county sub county kasta tiam buu leeyahay oon u qornay oo haddii ay tahay balambala tiam bay leeyihiin oo ka shaqeeyaan oo nin daktar u weyn yahay oo soo sameeyey veterinary medicine ku takhasusay iyo kuwo kaloo dibloma ilaa certificate haystaan kuwa dadweynaha oo dhulkaba dadka la joogaan oo iyakana aan tababarnay oo shaqadii la qabanayaan markay baxaanna way jiraan marka wax meel laga keenaya male dakhtariinta hadda gobolkan joogeen ee haddana qaas ahaan district walba iyo deegaan kasta kuway usii xilsaarnayeen kuwiin baan isku darnay oo baxayaan marka dhakhaatiirtan ma hal mar oo keliya ayay shaqadan markaasi ay wadaan mise markii ay meel bogaan meel kaley tegayaan
maytaktirintan ay ka joogto way countigana mushaar siiyaa countigayna ka shaqeeyaan marka dad hadda meel kale sii aadayo mo shaqadan waa shaqa waa kasta ay wadaan hadda macnaha middan hadda waa mid hal mar aan soddonkii ward countigan oo dhan aan ka qabanayn laakiin marka qaarkood waxaan shaqada waa shaqa iska socoto hadda bisha hore oo kale balanbalaa bay duraayeen mar lagdheeraa bay duraayeen mar ijaara baan hadda laba asbuucoo lasoo dhaafay u kaxeen ay soo duraayeen hadba meesha cudur lagu keeno waa kasta waa standby hadda sidii magaaladan oo kale hadda labaatan iyo toddobaan u baxaynaa saddex ward baan hadda ka reebnay galbeedka iyo waaberi iyo tawshi magaaladan kuwaasoo kale waa xoolihii ofiiskan aan dhaar walba la keeno oo laga daaweeya marka shaqada waa shaqa iska joogto oo waa kasta socoto oo shaqada inay hayeen un wey laakiin hadda middan waa mid qof kasta gaaraysa wey
marka ugu dambayntii wasiir maxaad ugu baaqi lahayd bulshada xoolodhaqatada ee ku dhaqan ismaamulkan gaarisa iyo guud ahaan meel kastoo dadka soomaalida ee xoolodhaqatada ay kaa dhagaysanayaan walaalayaal dadkeena waxaan ugu baaqi lahaa waa fursa aan weli la helin inay ka faa'iidaystaan waxyaalo badan baa dadkeena ka dhadhacsan waktigan xoolo lama duro neefku wuu riman yahay iyo waktigan ma fiicin in xoolo la duro neefkeega waa fiyowiya maxaa loo durayo waxaasay nagu dhiban marka waxaan leenahay wax waxa qarash badan lagu bixiyey daawadan dhaqaalo badan baa ku baxay dakhtariintan qarash badan baa ku socdaa gaaridan socdaan waa sidii oo kale waxaan ka baryaynaa dadka inay fursadan iyada ka faa'iidaystaan oo hadhow dambe xanuunka imaan lahaa biidnillahi alkariim xoolihii aan ka daaweyno oon ka hortagno waana wax adduun weynaha idilka jiro wax fursad mar walba la helana maaha waxaan leenahay maadaama maanta qofkii meel taagan oo joogaba xoolihii aan free oon waxba laga qaadayno oo ugu durayno inay ka faa'iidaystaan sifa aan cudurraha ooga hortagno oo xoolaheenni xoole fiyow oo adduun weynaha meel walba loo qaadi kara iibkooda oo hadhow cudur baa ka dilaacayo waxaan anula ka hortagaasaan wadnaa waana dantooda marka waxaan leenahay inay ka faa'iidaystaan meel kastoo soomaalida iga dhagaysanayso oo joogtana waxaan leenahay waa sidii dadkoo kale xoolaha hala talaalo hala daaweeyo kaasi wuxuu ahaa ciise yarow kaahin oo ah wasiirka beeraha iyo xanaanada xoolaha ee ismaamulka gaarisa waxaa inoo soo socda barnaamijkeenii tacab ee arrimaha beeraha aan uga hadli jiray iyo sidoo kale barnaamijkeenii codka dhegaystaha aanse ku hakanno codadkii macaanaa ee cabdiqays iyo hibanuura
Oh, I saw. halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeennii codka dhegaystaha aalaaba waxaa isku soo dabaridaa foosiya cumar bare
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka codka dhegaystaha oo ah barnaamij ay dhegaystayaasha idaacadda ergo ay kusoo gudbiyaan codadkooda iyo weliba fariimahooda waxa ay ka waramaan xaaladaha deegaankooda waxa ay soo jeediyaan talooyin iyo weliba waxyaabo kale toddobaadkan barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya dhegaystayaal kala duwan oo jooga gobolada gado tog dheer galgaduud iyo weliba gobolka sool marka hore waxaan idiin soo qabanayaa dhegayste nagala soo xiriiray gobolka gedo oo isagu ka hadlaya xaaladda ka jirta deegaankiisa bismillaahi raxmaani raxiim walaal waa caalinowr salaad maxamed isaan waxaan ku sugannahay degmada sandalada gobolka jiro ee koonfurta soomaaliya aad baan u jecanahay walaal waxa aagada lagu jiraa xilligii beergoynaha ee agadaha la goon jiray agadaha waxaa noogu baxday mudo oogdhogundo u badan taas oo ah nabadgedii la beertay maaha dhig kale waxaa naga yimid shindir balaayaha oo cunaysa nabadgedii marka ilaahay baa mahadleho waxbaa noo baxay sanadka sanadkii hore way dhaantaa marka midibiyo sinsin iyo muudi iyo galley iyo qodobka nacasis kala joosida leyska iyo waxyaabahaas baa beeraha agabyaha nooga taa ilaahay baa maxad layidhaha duurkaan intaa kita wadaagaya aada baad u salaamantihiin ummadda ku shaqaysay lacagta iyo kuwa kale iminka hiiseeya iyo kuwa dhegeysanaya oo dhan waxaan ku salaamayaa salaamka islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وإسلام الراجل يركض تجارة وتمشي كرية وأنا جاية بصراحة مواطنين الصومالية السودانية
waa tahay dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa dhegayste ka tirsan dhegaystayaasha idaacadda ergo oo ka qaybgalayay barnaamijka codka dhegaystaha welina erga ayaad nagala socotaan iminkana aan idiin soo qabta dhegaysto kale oo inagala soo xiriiray gobolka togdheer oo isaguna ka waramaya xaalad ka jirta deegaankiisa alow salaamu calaykum rooyo bergo waa cismaan maxamed abdishaahi oo kasoo hadlaya tuulada beer oo ka tirsan gobolka togdheer waxaan halkan salaan kal iyo laabo ka gaadsiinaya weriyaasha rooyo bergo oo runtii tallaabada ay geesinimada ay u hayaan ummadda soomaaliyeed waxaan aada u dhegaystaa radio ergo waxaana dhegaystayaasha ku xidhan haddaan ka warramo deegaanka ku nool deegaanka ku nool nahay waxyaalaha ka jira walaale waxaanu waxaanu runta ka cadanaynaa hooyay oo dhashii ka marinayso oo markay inaad ku dhisho ee loo diro jeeda runtii harow sida riyo oo kale waxyaala oo kale ay xaarayaan
waa hagaag dhegaystayaal waxaa inoo soo socda dhegaysto kale oo nagala soo xiriiray gobolka galgaduud balse markan aynu u gudubno wariyaha redio ergo faarax dubad ayaa magaalada laascaanood kula kulmay nin muddo dheer dhegaysanayay idaacadaha islamarkaana waxa uu ka wareystay bal wixii idaacadaha uu ka faa'iiday iyo waxyaabihii uu ka bartay idaacadahaasi waxaa ka mid ah idaacadda ergo oo uu sheegay in uu si maalinla ah u dhegaysto ugu horreyn ii sheeg magacaaga maxamuud maxamed cawad maxamuud waxaad ka mid tahay dadka idaacadaha aada ugu xidhan sidaad ii sheegtay haa idaacadaha aad baan ugu xidhnaa muddo badana waan ka dhegeysanayay wax ka mid ahaa idaacad aan dhegeysto igu horreysay idaacaddii reediyo muqdisho muddo kadibna idaacaddii b b c da waxayna taarikhdaas ahayd kun iyo sagaal boqol sideetan lixdii waan gartay muddo dheer baad idaacadaha dhegeysanayay haa muddo aada u dheer baan dhegeysanayay waan gartay waxyaabaha la odhan karo idaacadaha waad ka faa'iiday maxaa ka mid ahaa dalalka adduunka oo dhan madaxweyneyaashooda dalalka gobol dalalka adduunka qaaradaha oo dhan wadamadao dhan halkaa aan kala soconayay idaacadaha waxyaabaha aad ka baratay maxaa kow ka ah baa la odhan karaa waxaa ka mid ahaa waxyaabahan ka bartay oo aada u fara badan sida qaaradan africa dagaal badan oo dagaalo ka jiray berigaas oo ka mid ahaayeen liberia oo kale mosambig oo kale dalka angoole la yihahdo oo kale ugando oo kale jamaada ka dagaalamayeen ugando madaxweyne wax ka ahaa ciida aamin oo kale waxaa ku kacsanaa ninkan hadda madaxweynaha ka ahee museveni suudan oo kale inqilaabkii saadiqa mahdi buu ku sameeyey ninkii madaxweynaha ahaa ninka la yahdo cumar albashiir dagaalkii dhex mariyey labadii dale ciraaq iyo iiraan oo kale oo caasimadaha iska duqeynayeen waxyaaba fara badan oo muddo badan baan dhegeysanayay idaacadaha marka caalamka iyo qalalaasaha ka jiray iyo wax kasta waa la socday waxaa la socday xitaa rushia markay gashay siddeetan iyo sagaalkii dalkii la odhan jiray afghanistan oo kale ee laga soo saarayay sagaashankii markii rushia burburisay gurbajof ninkii la odhan jiray kala daadatay jamhuuriyadii ay kala yaaceen waan taagnaa waa dhegeysanayay
waxaa la odhan karaa adoo bartaa joogaad meel walba caalamka madaxdii wado caasamadihii yugoslaafia oo kale labiyo sagaashankii oo kale markay burburtay jeeg dalka jeeg la yahdo yugoslafaakia markay kala goayeen oo kale markii labada yeman laisku darayay sagaashankii oo kale sagaashan iyo afartii maray dagaalameen oo kale waxyaaba fara badan baan aada uga dhegeystay
waxyaabaha kale ee xusuusta kuu raba idaacadaha adoo dhegeysanaya dhacay oo kale maxaa ka mid ahaa waxyaaba fara badan baa ka mid ahaa khadaafi oo kale siddeetan iyo lixdii markii diyaaradaha ay soo weerareen dalka maraykanku waan dhegeysanaya iyadana oo ay duqeeyeen diyaaradihii diyaaradahaasoo kasoo duulay kusoo hakado shidaal kasoo qaatay london marka dambena libiya weeraray waan dhegeysanaya taa
wax badan baad idaacadda ka faa'iday haa aad iyo aad marka si loo eego idaacadaha aad baan ugu aad iyo aad baad ugu xidhnaa idaacadaha aada dhegeysan jirtay haddeer kuwee ka mid a idaacadaha haddeer dhegeysato hadda wax ka mid a idaacadaha dhegeysto idaacadan la yidhaahdo ergo waxaa ka mid ah v o eda waxaa ka mid ah idaacadan la yidhaahdo b b c da idaacadda radio hargeysa waan gartay ergo oo kale haddaan u nimaadno waxyaabaha radio ergo aad ka dhegeysay sidaad ii sheegtay aad baad ugu taxan tahay barnaamijyada idaacadda ergo oo kale ka dhegeysan jirtay maxaa ka mid barnaamijka tahriibta oo kale barnaamijkan dalandool la yidhaahdo iyo gobaad oo kale waxaa ka mid ahaa beeraha barnaamijka beeraha uu ka sheekeeyo dhakhtarka weydiiy oo kale barnaamijka taariikhaha dhacdooyinkan qofka fikirkiisa la weydiiyo qofku telefoonka uu soo diro weydiinayo moogtahay idaacadda ergo oo kale waan gartay barnaamijyada kale aad erge ka dhegeystid maxaa ka mid a waxaa ka mid a barnaamijka madadaalada sida iyadoo ay tahay wakti taga xusuustiisoo kale falanqeynta barnaamijka hiddaha halabuurka barnaamijyo aad u fara badan bay ahay
idaacadda aad uga baxaa aad uga baxaa aad baan uga xidhnaa saddex galmo bay soo gashaa waanu daaranaa maalin walba ilaa afartan galmay ku jirtaa waan gartay waxaad ii sheegtay in aad xitaa wariyaasha idaacadda cabdiqaadir mursal oo kale maxamed gaarane faadumo macalin maxamed xasan maxediin rooblo oo kale fuusiye cumar bare gabadha la yidhaahdo aada codkeedu moogta looga dhegeysto oo loo xiseeyo
marka idaacadda aad baad ugu taxantahay aad baan ugu taxannahay maalin walba aad baan ugu taxannahay idaacadda dadka iyagaa degan tuulooyinka miyiga ahi waxaa ka mid a in xoolaha qiimahoodan halka kala socono sayradda geela iyo arigu intuu had maalintaa meeshu marayo kadibna aanu sidaa dadka reermiigaah annagoo reermiigaa aanu xoolihii keeno sayradda annagoo idaacadda ka dhegeysana qiimaha maalin walba u marayo gobolka sool oo kale markaanu maqlo iyadoo la wareysanayo dilaaladii sayradda geela joogay kuwa arigaba joogay
waa hagaag dhegaystayaal aad ayuu u mahadsan yahay faarax dubad oo waraysigaasi qaadayey erge ayaad nagala socotaan barnaamijka codka dhegaystaha qaybihiisa dambe ayaynu soo gaarnay iminkana kusoo dhowaada dhegayste nagala soo xiriiray gobolka galgaduud assalaamu calaykum radio ergo waa xasan deero alaaba ka soo hadlaa ninka la yidhaha galgaduud runtii aad bay u mahadsan tahay adeega ay u qabata bulshada radio ergo maanta waxaan jeclahay inaan wax ka ilaa dhibaatada ku dhacda gabdhaha soomaaliyeed marka laga hadlayo deliinka fircaniga waa dhibaato aada u weyn ma inkaliya in badanna warbaahinta ay ka hadasho waxaan oran karaa ninkaliira maanta dhibaatadaasi waa dhibaato aada saa-id u ah oo maanta haysata gabdhadeena soomaaliyeed dad baa u tafaxaysay dhibaatadaasi kaga takhalusilahay runtii aad baan ugu hambaliyeynayaa culumadii door weyn bay ku leedahay warbaahintii ninka liiraa iyadu waaba ugu sarreydaa waxaan oran karaa raadiyo ergo in badan baan ka maqlaa barnaamijyada arrintaa ku saabsan waxaan jeclahay maanta ninkale inaan la wadaago taladeyda iyo aqbaarkayda maanta waxa wax laga qaban karaa waa jiilka soo koraya waxa wax loo qaban karaa waxaa loo tegi karo jiilka soo koraya waayo malaha intii hore ninka la yidhaah dhibaatadaasi way gaartay ilaahay marka ninka la yidhaah naga daftay dhible runtii raadi erga aad baan ugu mahad celinayaa adeega uu qabta bulshada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiwahaab macalin cali waxaan ku dhashay ama aan ka soo jeedaa shagarka dhexe gaar ahaan tuulo lagu magacaabo daxanley waxayna hoos tagtaa jilyaale dadweynaha dunida ku nool waxaan leeyahay waxay u baahan tahay ama ay u baahan yihiin dadweynaha ku nool meeshaas in laga sameeyo ceel waayo mararka roobka laga soo baxo waxaad arkaysaa dad biyo la-aan ugu haajiraya waddanka ama tuulada marka bulshaweynta dunida ku nool waxaan ka codsanayaa inay codkayda sii gudbiyaan loona gurmado halkaas lagana sameeyo ceel asalaamu calaykum
guud ahaana dhegaystayaal intaasi haynoo joogo barnaamijka oo aad kala socoteen idaacadda ergo inta aynu mar kale kulmi doonno haddii allaha weyne saamaxo sidaa iyo nabaadiino
aada ayay u mahadsan tahay foosiye cumar oo barnaamijkeennii codka dhegaystaha inaad socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahato diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxay ay ka soo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shururuc aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduuto conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhego fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca ka soo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco khandho badan ayuu leeyahay cunugu wuxuu noqonaya cunug aad tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayaan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa maxayta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii halee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c ajadoo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inaysan jadeeca damba ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxba mataraysa si cudurka looga hortago in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadyaha ergo iminkana aan fiirinno barnaamijkeennii tacab waxaa aalaaba isku soo dubarida maxamed xaashi tawakal
waxaan dhegaystayaal kusoo qaadanaynaa barnaamijka beeraha ee toddobaadkan beeraleyda soomaaliyeed ay u soo go-een dalagyadii ay beerteen xilli roobaadkii dayrta sida ay uga faa'iidaysanayaan iyo habka suuqgeynta dalagyadaas waxa ay tahay waxaad ku maqli doontaan barnaamijka xog horeysiya aanu la yeelanay beeraleyda iyo talada khabiirka iyadoo ay beeraleyda soomaaliyeed ka faa'iidaysanayaan dalagyadii dhowaan soo go-ay dalagyadaas oo la beeray xilli roobaadkii dayrta ee bilihii oktoobar iyo nofembar ayaa waxaa laisweydiinayaa sida ay tahay in beeraleydu ay u suuqgeeyaan dalagooda oo ay uga faa'iidaystaan iyo weliba habka wanaagsan ee suuqgeynta ee dalagyada waa qodobka aanu uga hadlayno maanta barnaamijka beeraha waxaan marka hore soo qabanayaa maxamed cali dable oo ka mid a beeraleyda magaalada jowhar waxaa u soo go-ay bariis galley yaanyo iyo sisin waxa uu ka waramayaa bal sida dalagiisa uu usoo go-ay iyo sida uu u suuqgeeyey iyo faa'iidada uu ka helay qadka taleefanka ee magaalada jowhar ayaan kula xiriiray yaraan adiga yaraan labaatan sana aan beerta tabcay ani joorna waa ku dhashay waana kusoo barbaaray waxaana tabcanaa galleyda bariiska yaanyada sisinta way u kala duwan yihiin dalaga waa gartay beertaada imise hektar bay ka kooban tahay hadda ugu yaraan beertaan ku jiro waa saddex aytar iyo bar mid waa midna waa laba aytar iyo bar waa hadda galleyga kasoo goday soddon iyo waxaa kasoo goday shan loor nooce waay marka beerta ma kuwa webiga ku waraaba mise kuwa kale waxa weeyaan cadablaha webigan ku waraabnaa webiga jooran ku waraabnaa kili xanshooley laleeyaan ku waraabaa ay daarta ii saaran tahay maxaad marka sanadkan beeratay
sanadkan galleyaan beeray bariisna waa beeray labadaas hadda ii soo go'day midkiiba imisaa ka soo goda marka haddaad noo sii yar faahfaahiso hadda galleyda ugu yaraan soddon looraa iga soo go'day bariiskana labaatan loor waa gartay marka ka waran dalagii ma suuq geysay
qaaraan suuq geeyey laba bariiskana waa suuq geeyey galeydana waa suuq geeyey galeyda waxay maraysay afar kun iyo shan boqol maxaa afar kun iyo shan boqol ah ma loorkeedii mise maya maya loorkeedii maahan koombadii koombadii oo oo loorkiina waxay noqonaysaa afar boqol iyo konton anaas ay noqonee si wanaagsan miyaa qiimahaas miyuu wanaagsan yahay oo mise waa qiimo dhac qiimo dhac waa galeyda laakiin bariiskaa wanaagsan haye bariisku waa imisa isaga bariiska loorkiisiya waxaa marooway shan boqol iyo shan boqol iyo konton kun sida soomaaliya koroona u socdaa maasha allah waa bariisku waa u fiican yahay laakiin galeyda dalabkeeda yar marka maxaa ugu wacan qiimaha bariisku inuu fiicnaado galeydana ay hooseyso waxaa ugu wacnaatay dalab oo bariishaa socdo waana bariiskana waa ayaantan zaa'ida loogu loo qaataa meelahaas jibdaha iyo meelaha loo qaadaa marka macnaha meel ka baxsan dalkaa la geynaya miya banaanka si fiican si fiican hadda u bilaabo dalagaas soomaaliya meel ka baxsan hadda lagu bilaabay dibadaha lagu bilaabay hadda dadaa gadgadanow waayo wuxuu ku bilaabday afar boqol haddana wuxuu maro waa shan boqol iyo konton dollar ahaan shanti boqol labaatan dollar udhig labaatan iyo laba dollar ay udhigantaha marka waxaa la siis labaatan dollar marka wax shan boqol iyo konton kun oo shilin soomaaliya la siisanaya ma waxa weeye loorkii bariiska mise waa waa maxay maxay tahay loorkii bariiska waa loorka bariiska
marka gartay adi marka yaa ku ah macaamiil waa ayo cidda macaamiisha kaa gadata ama geleyda ha noqoto ama beriiska wallahi suuqaan geeyaa hadda kuwo oo hadda oo yimid hadda beriiska waa ugu yaraan saddex looraan gaday oo baroobe ah hadda dalab fiicanaa joogo inaan wada shiidoo wada gado ayaan jeclahay sax waayo dalaga markau soco hadda oo bilaawdo markaas hadaana gadin waa kugu raqiisi karaa laisku maallay karo haddana dalabkaas intuu socdo waxa waa sii qaaliyo aan moogay raqiis ma jiraayo aniga ii qaaliyo waa iroon ani waxa waaye dalagaan sii jiro waa tabcan moogtahay wax raqiis haddaa ku gadid adigii wixii kaa gala waa zaa'id wixii inoo iskeenaa la rabaa dalagii oo beerta la beera iyo qarash gelaa inoo iskeenaa la rabaa marka la fiiriyo hadda beriiska oo kale sanadkii hore oo kale xilligan oo kale meeqaa ku iibsanayseen muxuu isbedel miyaa jiray macnaha miyuu hadda qaaliyoobay miyuu raqiisan yahay isbedelka marka hadda sanadkan si fiican u qaaliyo sanadkii hore iska raqiis oo afar boqol afar boqol iyo konton saddex boqol oo ahay laakiin sanadkan zaa'id u qaaliyoobay shan boqol iyo konton oo marowaa ilahaan noo keenay maasha allah waxuu ilaahay keenaa la abuura hadda dalaga siduu yahay waa ninka oo deriskaada waxuu abuuraa la abuuri karaa moogiy dalaga kala bedelka waa beella nin kastaba hadda hadda qara inaan ku abuuran jeclahay waayahay aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa maxamed cali dable oo ka mid ah beeraleyda jowhar maxamed waad mahadsan tahay ayaaba waa mahadsan tahay haddaba dhegaystayaal maxay tahay beeraleydu inay sameeyaan si dalagooda uu suuq ugu helo xuseen xaaji macow waa guddoomiyaha ururka aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed ee saaj la yidhaahdo isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiiyey bal in uu ka warramo marka ugu horreysa waxa ururka aqoon-yahanada beeraleyda ee saaj uu qabto aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed waxyaabo badan ayay qabtaan waxaa marka hore ugu horeyso waxay sameeyeen oo ay leeyihiin technology center oo loogu magacdaro abi waxaa la yihahdaa agri business incubation center oo ku yaala abgoy meeshaas oo ay beeraleyda iyo ardada jaamacadaha iyo enjoyada iyo iyo dadkii kaloo daneynaya inay beeraha wax ka bartaan oo training lagu siiyo marka iyo waxaa kale ay qabtaan tijaabooyin oo ku aadan beeraha weliba xagga abuuraha iyo mataqaanaa iyo wax soo saarka sidii loo kordhin lahaa waxyaabaha la isticmaalo beeraha habka casriga ayay ayay qabtaan marka taas ayaa ugu weyn waxyaabaha ay qabtaan ururkan aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed doctor xuseen beeraleyda soomaaliyeed hadda waxbay soo goosteen dalagyaa usoo go-ay dalagyada ugu badan ee las dhihi karo sanadkan beeraleyda gaar ahaan kuwa webiga jiinkiisa ama webiga shabeel ha noqoto ama jub ha noqoto ee hay-addu ay ka warqabto waa kuwe
dalagyo badan ayaa ayaa la soo gooyey aan aan aan ka war hayno saa u og tahay macnaha waxa waaye galleyda iyo misigada waa dalagyada ugu waaweyn oo ugu muhiimsan oo quuta daruuriga galo ayay ka mid yihiin dalagan oo macnaa galleyda meelo badan ayaa laga gooyaa oo wawiyada ha ahaadaan meesha u dhow iyo meelo ka baxsanba misigadana waxaa aada loogu gooyaa meelaha dhulka aan waraabka ahayn sida baay iyo bakool iyo mataqaana iyo meelaha kale oo roobka ku baxaayo ayaa si aada xoog leh loogu beeraa intaa waxaa kala soo raaco sisin badan oo lagu beero dhinacan shabeelaha dhexe gaar ahaan jowhar iyo gaarihiisa sisin badan ayaa ayaa ayaa kasoo go-a weliba xilliga beerta ayay u badan tahay sisinta egoosmadeedii dee digirada iyo iyo iyo iyo sabakadana waa way jiraan oo iyagana mataqaana way ka way ku yar yihiin inkastoo aysan aada u badneyn laakiin meelo si aada loogu beertana waa jiraan dalagyadii kale oo dhan oo macnaa ha ahaato fruitska iyo vegetableska iyagana waa jiraan muuskaba ha ugu horeeye marka waxaas oo dhan waxa waaye hal mar ayay soo wada ga-aan oo haddana waxaa lagu jiraa beeraleyda waxay aada iyo aada ugu mashquulsan yihiin goosmadii dalagyadaas ayay ayay ku mashquulsan yihiin qaarkoodna ay suuqiya ay yimaadeen waa gartay marka goysmadaas marka laga hadlayo goysmada waxaa ku xigta suuqgeyntii dalagii beeraha la suuq geynayay beeraleyda soomaaliyeed maxay tahay inay sameeyaan si si wanaagsan dalagooda uu suuq ugu yeesho oo ay u suuq geeyaan xuseen macow wallahi beeraleyda horta yani waxa waaye waxyaabo badan ayay samayn karaan laakiin bacdamaa ay tabartooda aada u yar tahay waxyaabaha qaar ma ma ma samayn karaan ilaan berigii hore berigii aan mataqaanaa waktiyadii hore dawladda ayaa gacan weyn ka geysan jirtay markii dalag badan uu soo go-o kaydin fiican ayaa la geli jiray musaaro waaweyn ayaa jiray gacan ayaa la siin jiray marka waxaasoo dhan waa waa jireen marka hadda bacdamaa oo arrimihii dhan ay baaba-een culeys badan ayaa beeraleyda ka saaran xagga suuqgeynta marka hadda suuqgeynta markii la yiraahdo waxaa waxaa dhacaysa bacdamaa hadda waxa dhanba hal mar la wada gooyey inay suuqii ay wada imaadaan oo sicirkiina aada iyo aada hoos ugu dhaco beerleyda mararka qaar qarashka ay geliyeen beerta qarash ka yar xataa inay ku iibiyaan marka culeyskaas ayaa jiro marka laakiin si looga baxo qaarkood waxay sameeyaan ama fuusooyin ama mataqaana barmiilo ha ku kaydsadaan ama caagag ha ku kaydsadaan dalagii xoogaa waxbay keediyaan si ay u iibiyaan markii oo suuqa ugu fiicnaado laakiin in yar ayaa intaas samayn karto beeraleyda intooda waxay u badan yihiin beeraley tabar yar beeraleyda yaryara u badan oo aan awood badan u haynin marka yani inay keydiyaan kaydka laftarkiisa waxa waaye muhiim waaye wuxuuna muhiim ku yahay in yani xil la iska saaro si cayaanka iyo cudurka laga ilaaliyo sababta waxa waaye keedinta laftarkeeda waxay u baahan tahay hab fiican in loo keydiyo haddii kale badarkii ay soo goosteen waxaa ka dhameynaya cayaan oo beerta kasoo raacay ayaa laga yaabaa inuu ka dhameeyo marka taakuleyn oo dhinacaasna waa loo baahan yahay macnaa hab fiican ay u kaydsadaan oo ay u helaan suuqa markuu fiicnaado ay u suuqgeyn karaan taas ma ku qasbi kartaa beeraleyda in dalagii uu hallaabo ama wax uu gaaro dalagii miyuu ku hallaabi karaa taas mise way iska kaydsan karaan oo xilli kale geyn karaan wallahi dalaga macnaha markii la gooyo badanaa waxaa la sheegaa in boqolkiiba ku dhawaad labaatan ilaa soddon inuu halaabo oo markii la gooyo ilaa oo storageka macnaha kaydinta ay ay ay kaga halaabdaa qaarkood badan badankood kaydinta ay kaga halaabdaa marka yani storage fiican oo oo aada u fiican oo casriyeysan inay helaan beeraleyda laga maarmaan taas ayay weli yani waddankaana ka jirin storage waaweyn oo macnaha ade national level in mataqaana la galo ayaa muhiim ah marka awooddaasna ilaa hadda ma gaarsiisna beeraleyda waxyaaba meelo yar yar ay ku kaydsadaan inta badanna wuu ka halaabaa waa gartay maxaad doctor xuseen ugu dambeyn u sheegaysaa beeraleyda soomaaliyeed si dalagooda ay si wanaagsan ugu suuq geeyaan oo suuq wanaagsan ay u helaan oo lacagtii ay geliyeen dalaga mid lamida ama ka wanaagsan ay helaan oo aanay u niyad jebin xilli roobaadka dambe ee wax la beeraya beeraleyda waxaanu sheegayaa in at least macnaha wadaci kasto wadaci kale uu ka duwan yahay ayaa ayaa lasoo maray aan soomaaliya soo martay hadda waxaad moodaa inay mataqaanaa xaaladda ay seenaanayso isbedelo weyn ayaa jiro dana badan ayaa jiro oo beeraha soomaaliya oo aada loo xiiseynayo dad badan ayaa jiro beer kusoo laabanayo dad aqoon leh ayaa kusoo laabanahayo beeraha oo kusoo kordhinayo xirfado cusub oo oo fiican oo kusoo kordhinahayo marka niyadda inay fiicnaato bacdamaa ay mataqaanaa rajo weyn ay jirto in beerihii lagu soo noqdo oo farsamo cusubna lala imaado marka kolley duruufaha waa fiicnaan doonaa niyadda in la adkeeyo in mataqaanaa oo sabarkana la badiyo ayaan ayaan ku talin lahaa kaasi waxa uu ahaa xuseen macow oo ah gudoomiyaha hay-adda aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed aad baad mahadsantaha xuseen adaa mudan walaal
dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii beeraha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeediyay anigoo ah maxamed xaashi intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed xaashi tawakal dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa raadiyaha ergo annagoo soo gaadhnay qaybihii dambe ee barnaamijkeenna dhegaystayaasheenna qiimaha leh su-aasheenna toddobaadkan aan weydiinaynaa waxay tahay haddaad tahay xoolo dhaqato maxay tahay xilligan oo jiilaalka bartankiisa lagu jiro duruufta ay xoolahaaga ku sugan yihiin maxaad ka sheegi kartaa wakhtiyo badan oo aad xoolo dhaqatase soo ahayd maxay kaga duwan tahay xilligan fariintaada oo cod ah fadlan marka noogu duub lambarka gaaban ee labo eber laba iyo toban
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
aramidabay wadaa
ayaha dhaqankii oo hidaha inaysan hidlaynin